بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل القرآن وحلقة إنه كبل عبنية إن شاء الله تعالى جزكي أفراد من كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جزكي أفراد كتابك تاج الجامع ليراهده الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل القرآن وفيه أربعة أبواب وخاتمة أفر باب هي خاتمة دحديسة الباب الأول فيه فضائل القرآن القرآن كفضائش سايوك أهاضي هي وحامليه قرآن كوا حنبارسن هي ومعلميه قرآن كوا ددك بره انت فضل قضاء أقنتن يهي قال الله تعالى innahu laqur'aanun kariimun qur'aan kariima wanaagsan weeye fii kitaabin maknuunin kitaab la ilaaliya dhexdiisa ayuu ahaaday laa yamasuhu ila almudaharuuna ma taabtaan oo yaysan taabanin baa looga jeedaa ila almudaharuuna kuwa la dahiray mooyaane ee wanaagsan ee labada xaded midna aan qabinin janaabadii iyo weesela'aan midna aan ku sugnayn tanziilun min rabbialcaalamiina soo dejin oo ka ahaaday weeyaan qur-aanku min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggood qaala tacaala yaa ayuhannaasu dadow qad jaa'akum waxaa idiin yimid burhaanun xujo waa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam oo min rabbikum ka ahaat min rabbikum ka ahaaday burhaankaasi wa anzalnaa ilaykum xaggiinna waxaan u soo dejinnay nuura mubiina nuur mubiina oo iska cad waana qur-aanka kariimkaa oo waxa weeyaan yahdi bihi allaahu man ittabaca ridwaanah ilaahay wuxuu ku hanuuninayaa qofkii riddihiisa raaca subul asalaam waddada nabadgelyada marka subul asalaam baa ilaahay ku hanuuninayaa wuxuuna ka saarayaa mugdiyaasha nuurka u saaraya ilaahay wa qaala tacaala wakadalika sidaas ayaanu awxaynaa waxyoonnay ilayka xaggaada ruuxan min amrina ruux oo min amrina waa qur-aanka kariimka oo waxaa ruux uu yahay oo ku noolaanaya quluubta weeyaan sida jidhku ugu noolaado arwaaxda maa kunta maadan ahayn nabiyullaahi maxamedow tadriib mid ogmal kitaabu kitaab wuxuu yahay iyo walal iimaanu walaakina jacalnaahu qur-aanka waxaan ka yeelnay nuuran oo nahdii bihaan ku hanuuninayno ma nashaaw ciddaan doonno min cibaadina ka mid a addoommanada addoommadayada wa innaka adiguna latahdii waa hanuuninaysaa ilaa siraadin mustaqiimin waddo toosan siraadillaahi ilaahay waddadiisii alladii allahaasoo lahu isaga u ahaadeen maa fi samaawaati wamaa fil ard cirarka iyo dhulalka waxa ku sugan alaa ila allahi ilaahay intii kaabaa tasiiru lumuur umuurtuna u ahaanaysa sadaqa allahu alcadiim marka qur-aanku waa saas oo ilaahay baan ka barinay allaahuma ajcalhu nuuran wa shaafiyan lana nuur iyo midna shaafiya in ilaahay nooga dhigo ilaahayna nagu hanuuniyo can cuhmaana radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi nebigu khayrukum waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana qur-aanka qofkii barta wa callamahu dadkana bara oo qofkaasi waxa weeyaan khaliifkii ilaahay iyo rasuulka addoommada mid anfacaya weeye addoommada waxaa loogu jecel yahay qofka addoommada waxaa ilaahay xaggi loogu kalgacal badan yahay qofka addoommada kale ugu anfaca badan rawaahu waxaa wariyey albukhaariyu wa abu daawuud watirmidiyu can caaishata radia allahu canha can inabiyi sala allahu aleyhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu almaahiru bilqur'aani qur-aanka midka maahirka ku ah oo aada u yaqaana maca safarati alkiraami albarara bu ahaa malaa'igta safarada ee kiraamta ee wan wanaagsan ee baariyiinta kuwaa mucooda wey marka asafara waa kuwa malaa'igta cajaa'ibkaada oo qur-aanka akhriya caalamulmalakuutka ku akhriya oo biaydi safara kiraamin barara le kuwaa mucooda wey waaladii midka yaqra'u akhrinaya qur-aanka wahuwa yashtaddu calayhi inuu ku darnaanayo qur-aanku ku adagya qur-aankii baa ku adag wuuna akhrinayaa adayga iskagama dayn lahu ajraan isna laba ajar buu leeyahay rawaahu alarbacatu afartii baa werisay labada ajar waxaa weeyaan ajarkii qirada iyo ajarkii dhibtoodkan xifdigiisa iyo akhrintiisa uu ku dhibtoonayo markaas qofka xafisan iyo qofka kale iyo qof kastoo qur-aanka akhriya ajarkaas buu helayaa qur-aanku waa fadli badan yahay kii horese wax gaari kara maloho isagu laba ajar ka badan buu leeyahayo isagu waaba dallacayba maca safarati alkiraami albarara isagu weeyaan can abi muusa radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi mathaluladii kii mahalkiis mathalulmu'mini mu'min mathalkii aladii mu'minkaasoo iqra'u lqur'aana aqra qur-aanka akhrinaya mathalul utrujati utrujo oo kale weeyaan geed utrujo la yidhaahdo geedkaasoo kale wey oo maxaa geedkaa tilmaantiisa ka mid a riixuhaa dayibun urkeedu waa mid wanaagsan wa dacmuhaa dayibun dhadhankeeduna waa wanaagsan yahy sida waxa weeya utrujadu geed dhadhan wanaagsan oo ur wanaagsan oo midab wanaagsan marka qofka muuminka wuxuu kaga shabahan yahay waxa laga maqlayo waa wax wanaagsan oo dayiba waxa laga dhadhaminayo qalbiga ugu jirana waa iimaan iyo nuuro waa dayib wa mathalulmu'mini mu'min tusaalihi aladii kaasoo laa yaqra'u lqur'aan aan akhrinayn mathalu tamrati timir oo kale weeye la riixa lahaa ur male timirtu wa dacmuhaa xulwun laakiin dhadhankeedu waa macaan yahy oo waxa weeyaan dhadhankiisu ninkaana saasoo kale u macaan yahayoo iimaan buu leeyahay laakiin qur-aankii akhrin uu maayo ama ma yaqaan ama uusan akhrinayn marka timir oo kale weeyaan wax laga uriyo oo looga raaxayso oo qur-aan u akhriyo iyo isagu nin samaynaya ma aha wa mathalu lmunaafiqi munaafiq tusaalihi munaafiq qur'aan yaqaan baa jira alladii kaasoo iqra'u lqur'aana qur-aanka akhrinaya mathalu rayxaanati rayxaano oo kale weeyaan geedka rayxaanada la yidhaha oo kaleu ka dhigan yahay geedkaa riixuhaa dayuun urkeedu waa wanaagsan yahay wa dacmuhaa dhadhankeeduna murun waa kharaar haddii la dhadhamiyo waa kharaar laakiin ur wanaagsan geed la weeyaan marka rayxaanada werdiga iyo yaasmiinka iyo rayxaanka iyo geedo badan baa sidaas markaa ninkan isagoo munaafaqa qur-aanka akhrinaya haddee waxa laga maqlayaa waa wax wanaagsan waa kalaamullaahi dadkii maarata waa laga yaaba inuu ku tujiyo inuu baro inuu akhriyo wax wanaagsan baa markaa laga urinaya laakiin qalbigiisaa jiran oo munaafiq weeyaanoo dhadhankiisu waa kharaar isaga wa mathalulmunaafiqi aladii munaafiqo laa yaqra'u lqur'aana waana munaafiq qur'aanna ma akhrinayo mathalulxandalati buu kani ka dhigan yahay waa qaradameeraadoo kale laa riixa lahaa ur ma leh wa dacmuhaa murun dhadhankeeduna waa kharaar labada dhanba isagu midna faa'iida kuma leh ur wanaagsanna ma leh qalbigana haddee munaafiqnimaaba ugu jira qur-aanna ma yaqaan laga dhegeyso rawaahu lkhams marka tashbiiha cajaa'ibkaa iyo tusaalaha weyn baa xadiidka layna ku siiyey qofka qur-aanka yaqaana ee mu'minkaa ee ku camal falaa ugu cajo badan wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja calaynaa rasuulullahi baa nagu soo baxay sala allahu calayhi wasalam walxaal naxnu annagu bisufa sufadii masaajidka aan ku jirno waxa weeyaan meesha daaradda masaajidkaa sufada ah asxaabu sufa raggii la dhihi jira weeyaan oo muslimiinta martida u ahaayo halkaa iska joogi jiray jihaadkana diyaarka u ahaa fa qaala wuxuu yidhi nebigu ayukum kiineebaa yuxibu jecel an yaqduwa inuu kallaho kulla yoomin maalin kasta ilaa budxaana meesha la yidhaahdo awil caqiiq inuu u jirmado waa laba meelood magacood magacyadood budxaan ama caqiiq fayaatiya minhu kala yimaado binaaqatayni laba haloodoo halaadoo kow maa weyni waa weyn fii hayri ismin dembi la'aan billaahi ilaahay u ka galay walaa qadci raximin raxim goyn la'aan meel dhow oo markaa masaajidka u dhoweyd yaa jecel inuu yimaado tago oo laba halaadoo waa weyn kala yimaado isagoo aan ilaahayna dembi ka gelin qaraabana goynaynin xoolo xalaala ka soo kaxaysa ka halkaa u jarmaado wax yar fa qulnaa waxaan idhi yaa rasuula allah kulluna annagoo dhan ba nuxibu daalika waa jecelna hana kala reebin annagoo dhan baaba jecelba nin kasta laba halaadoo waaweyn oo kudhis waaweyn inuu halkaa ka soo helo cayilan waa jeceli dembi la'aanna ah qaala wuxuu yidhi nabigu falaa an yaqduu axadukum midkiin inuu jarmaado kula yoomin maalin kasta ila almasjidi masaajidka wayatacallama aayatayn uu barto min kitaabillaahi ka mida caza wajalla baa khayru lahu uga khayr badan min naaqatayni laba halaad wa halaaثun saddex aayadoodna khayrun lahu waxay uga khayr badantaha min halaaثin saddex halaad wa arbacun afarna khayru lahu waxay uga khayr badantaha min arbacin afar halaad wa min acdaadihinna wa akharu min arbacin iska dheh afar wixii ka badan yaa khayrun uga khayr badan afar aayadood wixii ka badanna uga khayr badan min acdaadihinna wixii la midoo la tiraayo min alibili geela marka qofka noocaasa waxa weeyaan geelaasaa loogu tusaaleeyey xoolahaasuu nafcooda garanaya waxaa uga cajo badan tan kalea uga fiican markaas dee qofkaan geel iyo waxaas aqoona wixii kale u yaqaan hadduu gaariyaalo waaweyn yaqaan iyo hadduu wax fiican yaqaan oo kale oo maar jecel yahay inuu kuwaa soo helo oo maaragtay waxaa uga khayr badan sidaan kale aayaadka qur-aanka inuu soo barto masaajidka ku jarmaado can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu waman salaka dariiqan waddo qofkii qaada yaltamisu dariiqaasu yaltamisu fiihi uu ku dalbaya cilman ama yaltamisu xaaluu dalbaya fiihi fi dariiqi cilman uu dalbayo sahla lahu lahu ilahay baa isaga u sahla dariiqan waddo ila aljannati ah wama ijtamaca qoomun qola kuma soo ururaan fii beytin guri min buyuutillaahi ka mida yatluuna kitaaballahi xaalay akhrinayaan kitaabka ilaahay wayatadaarasuunahu baynahum dhexdooda ay is daraasaysiinayaan ilaa nasalat calayhim dushooda waxaa kusoo degta asakiinatu xasilooni wa khashiyadhum araxmatu raxmad baa daboosha wa xafadhum almalaa'ikatu malaa'ig baa koobaabto gaar ka qabata iyo waardiye wadakarahum allahu ilaahina kuwaas wuxuu ku dhex sheegaa ku ag sheegaa fii man cindahu duulka agtiisa iyo mala-ulcalaha malaa'igta sare dhexdooda ayaa lagu dhex sheegayaa iyo jamiicaadka weyn wanaagsan oo kor jira rawaahuma muslimin waa abu daawuud ilahay baa dhahaya addoommo noocaasoo weyn wanaagsan baan leehay qur-aanka qofka akhrinaya ama fasiraya marka naxariis iyo xasilooni baa kusoo degaysa can cabdillaahi bni camrin radia allahu tacaala canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebigu yuqaalu lisaaxibi lqur'aani qur'aanka ninka akhrinaya waxaa loo dhahayaa iqra' qur'aanka akhri wartaqi kor salaan baa loo soo dhigaya kor u dalac waratil qur'aanka kala tartiibi kamaa kunta sida ahay turatilu fi dunyaa adduunka kuu kala tartiibiya fa ina mansilataka mansiladaada iyo derajadaadu cinda aakhiri aayatin aayad aakhirkeeda agteeda weeye taqra'uhaa aada akhrins aayaddaasoo taqra'uhaa aayadda ugu dambayso aada akhridid qur-aankaa taqaana markaad dhammaysid halkaasaa martabadaada iyo mansilkaada iyo gurigaadu rawaahu abu daawuud wa tirmidiy wasaxaaxahu intuu qur-aanku qofku ka xafisan yahay marka in la eg oo derajooyina ayuu markaa yeelanaya qofka qur-aanka xafisan marka waa derajo sare tartiib buuna u akhrinayaa si mansilada intaasuu sii socdo oo meel sare u gaaro nasalullaha an yajcalanaa min ahli lqur'aani aamiin can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi yajii'u lqur'aanu qur-aankaa imaanaya yowma alqiyaamati qur-aankii baa imaanaya fa yaquulu wuxuu dhahayaa yaa rabbi ilaahayo qur-aankii baa hadlaya xillihi xallihi ilaahayo qurxi qofkan qur-aanka yaqaan qur-aanka wuxuu dhahayaa ilaahu qofkan i yaqaanay akhrin jiray igu camalfali jiray ilaahayo u qurxi qurux geli xulli fayulbasu waxaa loo xirayaa taajal karaamati karaamada taajkeed duma yaquulu wuxuu dhahay yaa rabbi ilaahayo qur-aankiiba hadlaya siduu u ziyaadi fayulbasu waxaa loo xirayaa xullata alkaraamati karaamada isku jooggeed duma yaquulu wuxuu dhahay yaa qur-aanku yaa rabbi irdaa canhu ka raali noqo fa yardaa canhu ilaahay ba xaggiisa ka raali noqon fa yuqaalu lahu waxaa loo dhahayaa iqra' akhri qur-aanka warqa kor watusaadu bikulli aayatinna waxaa loo siyaadinayaa xasanatan xasano rawaahu tirmidiyu bisanadin saxiixin waliabi daawuud man qara'a alqur'aana qofkii akhriya wa camila ku camal fala bimaa fiihi waxa dhexdiisa ah ulbisa waaliduhu waxaa loo xidhaa taajan taaj yowma alqiyaamati taaj baa loo xidhaya daw-uhu waalidkii kii qur-aanka bartay waalidkiisi baa loo xidhaya daw-uhu iftiinkiisu taajkaas axsanuu waa mid ka wanaag badan min daw ishamsi qoraxda nuurkeeda iyo iftiinkeeda qoraxdaasoo fii biyuuti dunyaa adduunyada guryaheeda ahaatay guri adduun la dhex keenay low kaanad fiikum dhexdiinna hadday ahaan lahayd qorax guri adduun la dhex geliyey iftiinka ay yeelatoo kale a markaas loo yeelaya kii qur-aanka baranaya waalidka famaa dannaku maxaa u malaynaysaan malihiinu ya biladii midka camila bi haada qur-aanka kuwa camal falay kan isagu baranayadu ku camal falay haddii maxaa balkaas u malaynaysaan waa ka sii sarreeyaa wey kii aan qur-aanka xafa idin baaba sidaa loo galo waalidka ahaaye kii kale maxaad u malaynaysaan can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala ne wuxuu yidhi in aladii midka laysa fii jawfihi jawfkiisa iyo qalbigiisa shay-un uusan ku sugnaynoo min alqur'aani ah kal beyti alkhaaribi guri kharaabay oo kale weeyaan macnaha qofkan qur-aan qalbigiisa ku jirin guri kharaabay oo kale ayuu ka dhigan yahay can cabdillaahi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qara'a qofkii akhriya aaya xarfan min kitaabillah xaraf kitaabka ilaahay ka mid a falahu waxa uu ahaaday bihi xarafkaas sababkiisa xasanatun xasano wal xasanatuna bicashri amhaaliha waa toban jibaarkeed laa aquulu dhihi maayo alif laamiim xarfun wey walaakina alifun xarfun wey walaamunna xarfun wey wa miimunna xarfun weeyaan markaas soddon ajar buu ku helaya intaa keliya alif laamiim saddex xaraf weeyaan can abi saciidin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi yaquulu allahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay man shaqalahu lqur'aanu qur-aanku qofku u mashquuliyo iyo wadikrii aniga xuskaygu can mas'alati waxweydiisigay inuu baryado ka mashquula oo ku mashquulay qur'aan iyo xus rabbi acdaytuu waan siinaya afdala wax ka fadli badan maa ucdiya saa'iliina kuwa i baryanaya waxaan siinayo ka badan baan siinayaa isaga wa fadlu kalaamillahi ilaahay kalaamkiisa fadligiisu tacaalaa sarreeya calaa saa'iril-kalaami hadallada kaloo dhan u ka sarreeyo ama ka fadli badan yahay ka fadlillaahi ilaahay fadligiisa oo kale weeyaan calaa khalqihi khalqigiisa oo ka fadli badan yahay fadliga ilaahay calaa khalqihi rabbi intuu addoommadiisa ka sarreeyoo kale ayaa hadalkiisuna hadallada kale ka sarreeyaa marka kalaamu maalikilmulki konka allaha leh hadalkiisu melikul kalaam hadalladoo dhan buu boqor u yahay hadalkaas dhammaanba can caliyin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qara'a alqur'aana qofkii akhriya wastadharahu xafida dusha ka qabta oo fa axalla xalaalahu xalaashiisa xallishada waa xarama xaraama xaaraamtiisana iska xarima adkhalahu allahu ilaahay baa geliyay bihi isaga aljannata bisababihi baa ilaahay jannada kuliya ku gelayaa wa shafacahu ilaahay waa shafeeca aqbalaa qofkaas fii casharatin toban oo min ahli beytiha toban qof oo reerkiisaana isagaa u shafeecaya qofka qur-aanka yaqaan kulluhum dhammaantood wajabad lahul naaru naari u waajibtay dhammaantood toban naari u wada waajibtay weeyaan baa ilaahay markaas subxaana wa tacaala sababtiisa uga soo saarayaa naarta jannadaana lagu gelinayaa can abi umaamata radia allahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalama qaala wuxuu yidhi maa adina allahu ilaahay uma idnin licabdin addoon fii shayin shay afdalo ka fadli badan min ragcatayni laba ragcadood oo yusalliihima uu tukanayo laba ragcadoodoo uu tukanahayo waka oo qofku dee waxa wey intuu salaadda ku jiro wax weyn buu helahaya wainal bira birigay samafalka la yudaru waa lagu shubaa calaa raasilcabdi addoonka madaxiisa maadaama fii salaatihi salaadiisa inta uu ku jiro ayaa qofka lagu shubayaa samafal iyo wanaag iyo biri baa lagu dul shubayaa xisaan baa ku degaya wamaa taqaraba alcibaadu addoommadu ma dhowaadaan ilallaahi ilaahay bimidli maa kharaja minhu rabbi wixii ka soo baxay wax la mid ah addoommadu rabbi uguma dhowaadaan waxa ugu weyn oo ilaahay loogu dhowaado waa wixii isaga xaggii ka yimid oo maxay ah yacni alqur'aan qur-aanka ujeeda qur-aanka wax la midoo rabbi loogu dhowaado ma jiraan can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rajulun baa yidhi yaa rasuula allah ayul camali axabu ila allah camalkeebaa xag rabbi loogu kalgacal badan yahay qaala wuxuu yidhi alxaallu kan degaya almurtaxilu misna raranaya camalu lxaali lmurtaxil qofka degayoo raranaya yaa ta furta oo dega misna raranaya guuraya baa ugu fiican qaala wuxuu yidhi wamal xaalu lmurtaxilu muxuu yahay kaas qaala wuxuu yidhi alladii midka yadribu min awali lqur'aani qur-aanka awalkiis gudagelayo o akrinaya ilaa aakhirihi laga gaarayo awalka inta kasoo bilaaba dhammaynaya kullamaa xalla markasuu dego qur-aanka dhammeeyo irtaxala waa raranayaayo misna dibba u noqonayaayo waa soo bilaabaya waa joogto iyo raatibo markau dhammeeyaba waa kusoo celinaya qofkaasa ugu caja badan imaamu axmed bin xambal radia allahu canhu waxaa laga xikaayado laga sheegaa inuu rabbigii manaam ku arkay dhowr jeer yidhi ilaahay haddaan manaam mar dambe ku arko su-aal baan weydiinaya oo ah su-aashu ilaahayow addoommadu maxay kuugu soo dhowaadaan markaasuu manaam ku arkay oo markaasuu weydiiyey markaasaa lagu yidhi bitilaawati kalaamiya axmed axmedow hadalkayga oo la akhriyo qur-aanka weeyaan kaasi weeyaan kala iigu soo dhowaado markaasaa imaam axmed yidhi hadduu macnaha fahmo iyo hadduusan fahmin labadaba saasa markaasaa la yidhi haa qorka qur-aanka xataa macnihiisa aqoon hadduu akhriyo ajar badan buu helaya can ilxaaris alcawari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi marartu fi lmasjidi baan soo maray fa idan annaasu dadku yakhuuduuna fi laxaadiisi waa iyagoo dhex dhumbanaya axaadiisi fadakaltu calaa caliyin baan usoo galay radia allahu canhu faqultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniin alaa taraa ma waadan u jeedan anna naasa dadka qad qaaduu inay dhex dhumbadeen dhex galeen fi laxaadiis qaala sayid cali wuxuu yidhi waqad facaluuha oo mayay sidaas sameeyeen khaslada mayay la yimaadeen qultu waxaan idhi nacamha qaala wuxuu yidhi ama innii samictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu leh alaa hooy innahaa qisia satakunu fitnatun ba ahaan doonto faqultu waxaan idhi mal makhraju minhaa maxaa looga baxayaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi kitaabu allah ilaahay kitaabkiisa fiihi waxaa kitaabka rabbiya nabow maa kaana qablakum hortiin wixii ahaa warkii ahaa warbixintii intii idinka horreysay warkii idinka horreeyey qolooyinkii idinka horreysay warkood waa khabaru maa bacdaku wixii idinka dambeeya warkiis taasna waata wa xukmu maa beynakum dhexdiinna waxa ah xukunkiis huwa qur-aanku alfaslu waa mid wax kala saaraya laysa bilhasle cayarna maaha dayib man tarakaw qur-aanka qofkii ka tago min jabbaarin jabbaar ah tutoriya nasamahu allahu ilahi baa dhowrka ka jabiya waman ibtaqa alhudaa hanuun qofkii ka dalba fii kayrihi qur-aanka meelaan ahayn adallahu allahu ilaahi baa dhumiya wa huwa qur-aanku xablullahi almatiinu weeyaan ilaahay xarigiis adkaawe wa huwa qur-aanku addikru alxakiim xuski xakiimka haawe wahuwa siraadu lmustaqiim waa siraadka toosan huwa aladii qur-aanku kii weeye laa tasiqu bihi aysan iilanayn isaga dartii alhawaa-u hawada qofku ma iilanayso hawadiisu meel xun aadi mayso mar hadduu qur-aanka haysto dayib walaa taltabisu bihi lalsina alsinada iyo carabaduna macnaha ku labsigeli mayso oo wax kale ku dari mayso laa taltabis bihi qur-aanka alalsina carabadu khaldi maya wax kale ku dhex darman maya qur-aanku xaq iyo baadilku isku darman maaya ilaahay baa soo dejiya ilaahay baa xafidaya innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu lxaafiduun walaa yashbacu minhu alculamaau culimmadu kama dhergaan qur-aanka walaa yakhluqu qur-aanku ma duugoobo calaa kasrati raddi celcelinta tira badnaanteeda inta haddii lagu celcelinayo macaan baa laga sii qaadaya qur-aanka lagu daalimayo duugoobi maayo isbedeli maayo walaa tanqadi cajaa'ibuhu qur-aanka cajaa'ibtiisu ma go'do oo ma dhammaato mar kasta waa la socda huwa aladii qur-aanku kii weeye lam tantahi ljinnu jinnigu uusan ishanan id samicatu markay maqashay xataa qaaluu ilaahay ka dhaheen innaa samicnaa qur'aanan cajaba yahdii ila rushdi man qaala bihi qur-aanka qofkii ku qowla sadaqa waa runbuu sheeg waman camila bihi qofkii ku camal fala ujira waa laga ajarsiiyey waa laga ajarsiinaya waman xakama bihi qofkii ku xukuma qur-aanka cadala waa cadaalad samey waman dacaa ilayhi qofkii dadka ugu yeera hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraadin mustaqiimin waddo toosan khudhaa qaada baa la yidhi mawaacidan iyo xikmooyinkan xeesha dheer ilayka xaggaada u qaada yaa iyo acwar ninkii xadiidka loo sheegay acwar dhihi jir rawaaha adii sabcata atirmidiyu ayaa weriyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi in allaha tacaala ilaahay qara'a waa akhriyay daahaa wa yaasiin qabla an yakhluqa asamaawaati walard cirarka iyo dhulalka intaan la abuurin ka hor bialfi caamin kun sano kun sano cirarka iyo dhulalka la abuur falamaa samicat ilmalaa'ikatu markay maqasha alqur'aana qaalad waxay tidhi duubaa liummatin ummad baa janna iska leh yanzilu uu ku soo degi doona haadaa qur'aankan calayhaa dusheeda daahaa iyay ku jiraan yaasiinka iyo wa duubaa liajwaafin jawfaf iyo qalbiyaal iyo xabadyaa janna leh taxmilu haadaa qur'aanka xambaaraysa wa duubaa lialsinatin carabaa janna iska leh tatakallama bihadaa qur'aanka ku hadli doonta rawaahu lbaqawiyu fi lmasaabiix ayuu ku wariyey ummaddan marka fadligaa weyn bay leedaha qur-aankii noocaasa baa ilaahay siiyey ataxdiiru iskaga digid weeye min nisyaani lqur'aani qur-aankoo la halmaamaa la iskaga digayaa can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu aley wasalam qaala wuxuu yidhi inamaa mathalu saaxibi lqur'aani qur-aanka kanu saaxiibkaa tusaalihiisu ka mathali saaxibil ibili geela kanu saaxiibkaadoo kale wey almucallaqati geelii la dabray nin la joogta oo kale wey in caahadda caleyha haddau faajo faajoodo ilaashado geeliisa amsakaha waa haysanaya waa in adlaqa hadduu iska sii daayana dahabad waa tegaysa waa baxsanaysa qur-aanka marka hadduu intaas akrinayo oo diyaarinayo oo ilaalinayana waa u joogaya qur-aanka haddii kalena haddiiba waa ka fakanayaa can abi muusa radi allahu canhu can inabiyi sala allahu aley wasalam qaala wuxuu yidhi tacaahadu lqur'aana qur-aanka faajo faajoodo ilaaliya fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay lahuwa qur-aanka ashaddu daran tafasiyan fakashada min alibili geel oo fii cuquulihaa ka fakanaysa dabaradeed geel dabarkiisa ka fakaday qur-aanka ka fakasho badan marka waxaa la rabaa tilaawo iyo akhrin in lagu hayo qur-aanka can cabdillaahi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu bi'sa maa waxaa u baas leh liaxadihi midkood an yaquula inuu yidhaahdo nasiitu waxaan halmaamay aayata kayta wa kayta aayad heblaaye iyo aayad heblaayo bale huwa isagaa nusiya la halmaansiiyey waa halmaamay inuu dhaho maaha waa lay halmaansiiyey baa aadaab roon inkastoo macnuhu isku mid yahay waa iska halmaamay wuxuu dayacay usan danaynayn oo kale bay noqonaysaa markaas qur-aankan markaa taa laa'iqu ma aha adabtu marka waxa weeye waa lay halmaansiiyey inuusan dheheen naftiisa halmaankuusan u nisbaynin istadkiru lqur'aana qur-aanka ka xusuus dalba falahuwa qur-aanka ashaddu daran tafasiyan fakashada min suduuri rijaali ragga laabahooda uu ka fakado min annacami nicmooleyda isaga ka daran xoolaha rawaahu sheekhaan wa tirmidiyu innaga xoolaha naqaanase haddiiba u fakanayaan can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tihi samica annabiyu baa maqlay sala allahu alay slam rajulan yaqra'u bileyli akhrinaya leyl hameenkii buu qur-aan akhrinayay fa qaala wuxuu yidhi yarxamuhu allah allah u naxariis faqad adkaranii wuxuu xusuusiyey aayata kada wa kada aayad heblaaya iyo aayad heblaaya kuntu anhaa unsiituhaa mid lay halmaansiiyey min suurati kada wa kada suurad heblaaye iyo heblaaya layga halmaansiiyey waa halmaamay nebigu ma dhihin rawaahu halaatha markaas dee saxaabadaa taqaanada oo qur-aanka haddii xataa nebiga la halmaansiiyey saxaabadaa awal yaqaanada oo xafidsanaayo qaar qoreen oo markaa nebiga halmaanku waa ka dhacay xikmooyin baana looga jeeda si xukunka loo caddeeyo sida sujuudu sahwiga oo kale nebigu inta salaad u sahweeyey sujuudu sahwiga markaa loo keenay oo loo jideeyey can anasin radi allahu canhu can nabi sala allahu aleyh wasalam qaala waxaa yidhi curidad calaya waxaa la iisoo bandhigay dunuuba ummati ummaddayda dembiyaasheeda falam ara ma arag denban oo cadamo ka weyn min suuratin oo min alqur'aani ka mid ah aw aayatin oo uutiihaa la siiyey rajulun nin uma nasiihahu halmaamay aayad nin islaam inta la siiyey iska halmaamay dembiga ugu weyn ayuu noqday ama suurad qur-aan ka mid a laiska halmaamay riwaayu tirmidihi wa abu daawuud wallahu aclam marka qur-aanka halmaankiisu waa dembi weyn qofka hadduu is cududaar laha inuu xanuun iyo waxyaalo kale aysan ku kallifin oo cududaar noqon kara jaanis marka lena waa inuu sidii usoo celiyo oo qur-aankii macnaha ku dadaalo albaabu thaani fi aadaabi alqiraa'ati qira'ada aadaabteeda ayuu ka hadlayaa qaala allahu tacaala waratil qur'aana qur'aanka kala tartiili tartiilan kala dhigdhigid can anasin radi allahu canhu annahu su-ila waxaa la weydiiyey anas keyfa kaanat sideeba ahayd qiraa'atu nebiy nebiga qiradiisu sala allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu yidhi anas kaanat maddan mad bay ahayd wou jidi jira meesha madka leh oo macnaha maddan daata maddan bay ahayd uma qara'a wuxuu aqriyay bismi illaahi araxmaani araxiim yemuddu waa madi jiray buu yidhi nebigu bismi illaah wayemuddu biraxmaanna waa madi jiray wayemuddu biraxiimina waa madi jiray rawaahu albukhaariyu wa abu daawuud sababta waxa weeyaan mad dabiiciya ku jiro haddii alif meesha ay la xidhiidho sida bismillaah ama ya ay la xidhiidho waxa weeyaan ama wow waa midkii dabiiciga meeshu imaan jiray raxmaan iyo raxiim allah oo kale iyo miimta arraxmaan ku jira waa alifti raxiim xaadaas iyadana waa midkii kale ya-di laba xaraka weeye markaa midkaa qadarkiisa farta waxoogaa saal laba xaraka loo dhaqaaji marka muduudu way badan yihiin mid mutasila jiro oo hamze iyo gadaal kala xidhiidho oo sida jaa-a iyo shaa-a iyo jii-a afar xaraka kaas weeyaan sida mashhuurka mid munfasila jiro oo kelimada iyo hamzadu laba kelima ku kala jiraan kala yihiin sida quu anfusakum wa ahliikum naara laba xarako ama afar ama lix xaraka isaga laga dhig ah quraada ku kala tagsa calaa kullin markaa muduudu way badan yihiin qirada nebigana caleyhi salaatu wasalaam saasay ahayd cilmigaana waa cilmi mashhuur oo cilmi tajwiid baa la yidhaahdaa in la bartana waa muhim alakdu bitajwiidi xatmun laazimun man lam yujawid ilqur'aana aasimu liannahu bihi lilaahu anzala wahaakada minhu ilayna wasala macnaha waxa weeyaan qur-aanka tajwiidka in la qaato oo cilmigaas macnaha la ilaaliyo macnaha qur-aanka si saxa loo akriyo waa laga maarmaan hadduu dana qof fanigii hadduusan akhrisan xataa waa in macnaha uu kala kulmo culimada qur-aanka qofkaan si wanaagsan u akrin oo tajwiidinina aasin buu noqonayaa ilaahay baa saa ku soo dejiyey saasuuna ku soo gaaray kutub badan baa jidho oo tuxfaha iyo jazariyaha ayaa ka mid oo sheikhan kitaabkan qoray mansuur caliyu naasif wuxuu leeyahay qad mana allahu calaya bixifdihima labadaa kitaab xifdigooda ilaahay baa aniga igu manayso dushaan ka hayaa bu yidhi walxamdulilah nin weynu caalimu ahaa can umi salamata radi allahu canha qaalad waxay tiri kaana rasuulu llahi wuxaa sala allahu aleyh wasalam yuqadicu qiraa'atahu kii googooya yaquulu wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma yaqif waa istaagi jira waa haka arraxmaani araxiim uma yaqif waa istaagi jira wa kaana yaqra'uha nebigu wuxuu akrin jiray maliki yowmiddiin meliki iyo maaliki waa laba qiro rawaahu tirmidiyu aayad kas in marka dabadeeda la istaago ayaa cajo badan hadduu haatan dabada iskugu qabto aayado badan isku hal neef goosasho ku akriyana waa dhag oo waa la ogolyahay ayib can abi muuse radi allahu canhu ana nebiy sala allahu alay wasalam qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi low ra'aytanii haddaadi arki lahayd wa ana anigu astamicu liqiraa'atika qiraadaadan dhegaysanaya albaarixata xalayto waad yaabi lahayd ama waa farxi lahayd laqad uutiita waxaa lagu siiyey mismaaran dawan oo min masaamiri aali daawuud daawuud macnaha codadkiisa oo kale ah ayaa lagu siiyey waaw muuse alashcari baa saa nebigu amaan rawaahu sheekhan wa tirmidi markaas codkiisuna nebi daawuud aad buu u qurux badnaa saxaabigana codkiisu aad buu u qurux badnaa nabiyullaahi daawuud waxaa ley markuu akrinaya kitaabkii zabuur wuu ooyi jiray markaasaa waxaa la ooyi jiray insi iyo jinni iyo xayawaan wax allaale badiya beri wixii jooga ayaa la ooyi jira marka abuu muusa markii saa loo sheegay wuxuu yidhi haddaanba ogahay nabaalow in ay dhegaysanaysid si fiican baan codka usii wanaajin lahaa ba yidhi can cabdillaahi bni muqafalin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qara'a nabiy baa aqriyay sal ly slm caama alfatxi fii suuratin fii masiirin lahu makaanu socod u sugnaaday isagoo safar lagu jiro calaa raaxilati ayuu akhriyey daabadiisa dusheeda ku dul akhriyey suurat alfatxi suuradda le suurat alfatxi booyna akhriyey raaxiladiisa ku dul akhriyey farajaca waa tarjiciye fii qiraa'ati qiradiis celcelin wey qaala mucaawiya yidhi lowlaa khawfi haddaanan ka yaabayn min ijtimaaci innaasi dadka inay igu soo ururaan calaya dushayda la xakaytu lakum waa idinka xikaayoon lahaa qiraa'atahu nabiga qiradiisa qaabkuu celcelinayay macnaha waxa weeyaan sawdkoo lagu celceliyo oo madka lasoo saaro meelihiisa oo xuruufta la ishbaaciyo oo sidaa weeyaan can abi hurayrata radiallahu canhu can inabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi maa idina allahu lishayin ilaahay shay ma idnin waxa weeyaan ma dhegaysan ilaahay shay maa adina intuu dhegaystay linabiyi nebi oo xasani sababta cod wanaagsan yataqanaa bilqur'aani qur-aanka la jahraya ku sawdaynaya yajharu bihi isagoo la jahraya rawaahu halaath waxa weeyaan nebi ama cid kale ahlu qur'aan saalixiin ah baa macnaha baa la sheegaya waliabi daawuud walbukhaariyi tacliiqan isagoo xadiidku mucallaq yahay zayinu lqur'aana qur'aanka qurxiya biaswaatikum codkiina qur'aanka ku qurxiya marka akriyaysaan laysa mina naga mid ma aha man lam yataqana bilqur'aani qur'aanka qofkan ku sawdaynoo qurxinin kaas naga mid maaha can jundubin bin cabdillaahi jundubi bin cabdillaahi radi allahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi iqra'u lqur'aana qur'aanka akriya ma talafat calayhi quluubukum qalbiyaashiinnu intay macnaha u dunmayso qur-aanka oo waxa weeyaan inta aad qur-aanka waxaa macnihiisa isku waafaqsantihiin akhriya waa lagu fasira faida ikhtalaftum haddaa iskhilaaftaan faquumuu canhu iskaga kaca iskaga kaca markaas rawaahu sheikhaan oo inta aydaan isku waafaqsanayn joojiya si aan dood iyo muran u dhicin ama qur-aankii waxaad akhriyaa inta naftiinnu nashaad ay leedahay haddaan noogtaan soo maaha joojiye qur-aanka idinkoo weynaynaya idinkoo noogan ha akhrinina can abi saciidin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aley wasalam qaala wuxuu yidhi yakhruju waxaa soo bixi doona fiikum dhexdiinna qowmun qolo qoladaasoo taxqiruuna aad xaqiraysaan salaatakum salaadiinna maca salaatihim salaadooda macod qolabaa imaan doonta ummaddan aad la yaabaysaan salaadoodu siay u qurxinayaan oo u tukanayaan oo qirada ugu dheeraysanayaan oo cajaa'ib uga dhigayaan salaaddiinna markaa u fiirisaan tiinna waa xaqiraysaan toodaad la yaabsan waxaa isdhahaysaan idinku salaadba meesha kuma haysaan wa siyaamakum soonkiinna ayaad xaqiraysaan maca siyaamihim iyaga soonkooda markay sooman yihiin iyo soonka kalena koodaad la yaabaysaan wa camalakum camalkiinna xaqiraysaan maca camalihim iyaga camalkooda markii loo fiirsho cibaadada iyo wax ay ku jiraan wa yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay qoladaas akhrinaya laakiin maxay ugu taallaa laa yujaawisu xanaajirahum kalxamaha u dhaafimayo halkaas kalxamaha waxay akhrinayaan dhaafimayaan hunguriga ah yamruquuna min addiini diintay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu leebku sow uga baxo min arramiyati meesha lagu ganay leebku meesha lagu nishaabay sow uga boodo kolay diinta uga dhex dusayaan waa ka dhex boodayaan yanduru waa fiiriyaa qofkii leebka galay fi nasli caaraddii leebka falaa yaraa shay an waxba arki mayo xog buu ilaa meesha gu dhaca wax dhiig iyo waxba male hadduu ugaar iyo wax ku tuura wanyadaru fil qidxi buu fiirinayaa ushi leebka falaa yaraa shay-an waxba arki mayo wanyadaru fi riishi baadkiibuu fiirinayaa baallihi falaa yaraa shay-an waxba arki mayo wayotamaaraa waxuun ku shakinayaa fil fuuqi fuuq meesha ugu sarrays gumuca meeshaas xoogaa yar ka shakinaya isla halkaan calaamad meeshii aa ku dhufatay ama yaa ka muuqata marka niman noocaas oo kale diinta xoog uga baxayo qur-aankan aad u yaqaano oo salaadooda iyo cibaadadooda lala yaabayo ayaa imaan doona weeyaan oo diintay sheeganayaan waa ka dhex dusayaan marka qoladaas qur-aanka ay akhrinayaan dee waxba ka heli mayaan istustus iyo ha lagaa sheego weeyaanoo diinta qole ka fog weeyaan sida leebkaas meesha uga dhex duso oo kale ayay uga dhex dusayaan qoladaasna waxa weeyaan waa qolooyinka khawaarijta la dhihi jirado diinta ta sheegteen dadka ku soo baxeen iyagoo macnaha qaab caqli daraa ku socda xilligii sayid cali bay bilowdeen iyaga iyo sayid cali baa dagaal dhex maray dee sayid cali qoladii la dagaashay weeyaan cid kale asxaanu samayn mayaan koox waxaa weeyaan muslimiinta ka mid a khawaarijta waa gaala hadda la dhihi maayo laakiin xaqa ka dhunsan laakiin maaragtay la guursan kara gabdhahooda oo loo guurin karo oo markhaantigooda la qaadanayo oo qaab noocaasa weeyaan gaalo lagu sheegi maayo sayid cali baa la weydiiye oo la dagaalayo waxaa la yidhi ma gaalayo wuxuu yidhi gaalnimay bay ka soo carareen oo niman gaalada ka cararaya wey ee ma munaafiqiin baa la yidhi wuxu yidhi munaafiqiintu ilaahay ma xusaan kuwaan intaa qur-aan bayba akrinayaan subax iyo galab maxay yihiin baa la yidhi nimankan qola fitna ku dhacday weeye u yidhi dhagabeelo dhabeelay oo taxaan ku dhacay markaas qolooyin culimmada ay gaalo ku sheegaysana waxay leeyihiin diinta haddii la yidhi way ka baxayaan dee waa niman waxa weeyaan saasa bay leeyihiin oo culimmada qaar baa dhahaa xadiidkaa soo deliishta can caliyin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu aley wasalam yaquulu xaaluu leeyahay nabigu yaatii waxaa imaanaya fii aakhiri zamaani qoomun qolo xudathaau lasnaani da-dooda ya dhahay qolo dhallinyaraay da'yar xudathaau lasnaan shubbaan oo da'yar sufahaau laxlaam caqliga xunxun yaqra'uuna alqur'aana bay akhrinayaan laa yujaawisu taraaqiyahum kalxamahoodana dhaafi mayo qur-aanku yaquuluuna waxay ku hadlayaan min khayri qowlilbariyati makhluuqa ki macnaa kii u khayr badnaa hadalkiisa oo nebi maxamed amaba waxa weeyaan qur-aan bay ku hadlayaan min maquuli khayrilberiya khalqiga kii uu khayr badnaa wuxuu loo soo dejiyo qur-aankii ah yamruquuna min alislaami bay ka baxayaan kamaa yamruqu islaamu leebku sow uga baxo min alramiyati min almar meesha lagu ganay laa yujaawisu iimaanuhum dhaafimaya xanaajirahum kalaxmooda diintu qalbiga uma jidho afkaga bay ka tahay yaga fa inamaa laqiitumuhum allaale meesha qoladaa kula kulantaan faqtuluhum lay fa ina qatlahum layntoodu ajrun baa ugu sugan liman qatalahum qofkii laayay yowma alqiyaamati rawahu larbaca ajar buu helayaa maalinka qiyamada kuwaa kuwii laayay wey qolada dhallinyaro u badan weeyaan macnaha marka ninka imaamka waxaa waajib ku ah inuu yidhahdo war toobadkeena ilaahay usoo noqdo dhowr jeer ku celceli hadday toobad keenaan waa la iska deynay hadday toobad keeni waayan markaasu la dagaalamaya marka qof qur-aanka iska akhriyey oo aan qalbigaba uusan ka jirin waxba u tari maayo qur-aanka qof iimaan leh oo ilaahay ka yaabayaa ajar iyo khayr ka helaya can cimraan ibni xuseynin radia allahu canhu annahu mara wuxuu soo maray cimraan calaa qaasin mid qaari ah qaariul qur-aan yaqra o akhrinaya uma sa'ala waa weydiiyey uma sa'ala qaasigii baa macnaha baryootamay nin qur-aan akhrinaya buu soo maray ninkii baa markaas baryootamay ummaddii yidhi waxa laysii fastarjac markaasaa cibraan bin xusein waa saxaabi jaliilo markii magaciisa la sheego ducada la aqbalee inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi istirjaac buu leeyimi musiibo oo kale u ka soo qaad nin qur-aan yaqaanoo baryootamay uma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi baan maqlay sal sl yaquulu xaaluu leeyahay man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriya falyas'al illaaha bihi ilaahay qur-aanka wax ku weydiiso qur-aankaaba ku filan fa innahu sayejii'u waxaa imaan doona aqwaamun qoomam oo yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka akhrinaya kuwaasoo yas'aluuna ku weydiisanaya bihi qur-aanka annaasa dadka dadkay wax qur-aanka ku baryayaan oo ku weydiisanayaan qoladaasaa imaan doonta marka qur-aan inta la akhriyo kabacdi dadka wax la weydiiso ama inta qur-aan la akhriya gacanta dadka loo taagto ama dariiq la fadhiiso waxaasoo dhan lama rabo ee qur-aanka meel muxtarima la raba in lagu akhriyo oo meelaha maaragtay wanaagga leh taa dhib ma leh can cabdillaahi waxaa laga wariyey bin camar radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam wuxuu yidhi iqra'i lqur'aana qur'aanka aqri fii shahrin bil bil maalintiiba juz aqri qultu waxaan idhi innii ajidu waxaan helayaa quwatan awood ka badan sidii loogu waday hadba in muddo loogu sheegay qaala xataa qaala uu ka yidhi nebigu iqra'hu fii sabcin toddoba beri ku aqri marka walaa tazid calaa daalika ha ka siyaadin toddoba beri ku aqri maalintiiba subac aqri saxaabigan isagaa hadba wuxuu lahaa ii badi ii badi ii badi isaguu lahaa markii dambe toddobadaasaa loogu soo koobo waxaanu qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi fii kam aqra'u lqur'aana imisaan qur'aanka ku aqriya qaala wuxuu yidhi ikhtimhu fii shahrin bil ku khat waa soddon beri maalintiiba jus qultu waxaan idhi inuu diiqu waxaan kara afdala min daalika wax ka fadli badan ka badan qaala wuxuu yidhi ikhtimhu fii cishriin labaatan beri ku khatin marka juziya bar labaatan beri maya qultu waxaan idhi inii udiiqu afdala min dalikan kara qaala yidhi ikhtimu fii khamsata cashar shan iyo toban beri waa juziya bar midda qultu waxaan idhi inii udiiqu afdala min dalikan kara qaala wuxuu yidhi ikhtimu fii cashar toban beri ku khati qultu waxaan idhi inii udiiqu waxaan kara afdala min dalika ii badi qaala wuxuu yidhi ikhtimu fii khamsin shan beri ku dhame qultu waxaan idhi inii udiiqu afdala min dalikan kara famaa rakhasa li markaa nebigu ima ruqsayn shan beri wax ka sii yar la iima sheegin la qur-aanka la dedejiyo oo la bebsiyo tadaburkii baa meesha ka baxayo taa waa laga fiican yahy wa canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu lam yafqah ma fahmin man qara'a alqur'aana qur'aanka qofkii ku akhriya fii aqala min halaatin saddex ber wax ka yar qofkii qur'aanka o dhan ku dhameey muusan fahmin rawaahuma abu daawuud wa tirmidi bisanadayni saxiixayn waajibkii saarnaa ma fahmin qirada ee waxaa la rabay qofku markuu qur-aanka aqrinayo daahir inuy inuu fadhiyo qiblada qaabilo qur-aanka qurxiyo macnihiisa tadaburo oo macnaha qalbiga gashada ilaahay inuu fiirinayo kow camal niyeysa inuu qur-aan ku camal falayo intuu nool yahay weligii marka marmar ramadaan iyo xiliyo qur-aanka dee in badan laga akhriya wey jidhaaye laakiin marka kaleo iska caadiga saddexdaa beri wax ka sii yar inuu ku dhammeeya baa la diidaya oo laga fiican yahay macnaha haddii aan markaa xilli cibaadada dhab loo sii dalba aysan ahayn yembaqii waxaa dawa istimaacu lqur'aani qur'aanka in la dhegeysto bitadabburin wa khushuucin tadabbur iyo khushuucna lagu dhegeysto oo dadka kaleoo dhegeysanaya weeyaan qofka akhrinaya mooyaane qof qur'aan akhrinaya iska dhegeysta qaala allahu tacaala waidaa quri'a alqur'aanu qur'aanka markii la akhriya fastamicuu lahu dhegeysta wa ansituu aamusa lacallakum waxaa mudantiin turxamuuna in laydin naxariisa oo qur-aanka laydinku naxariiso can cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulullahi baa igu yidhi sala allahu alay wasalam iqra' calaya igu dul akhri qultu waxaan idhi aqra'u calayka maadaan kugu dul akhrin nebi allahu wa calayka un unzila yaa rasuulallah adiga iyadoo adiga lagugu soo dejiyey ma adiga qur-aanka lagugu soo dejiyey aan kugu dul akrinaya qaala wuxuu yidhi nebigu innaa ashtahi waxaan ishtihaynayaa jecla an asmacu qur-aanka inaan ka maqlo min hayri aniga cid aan ahayn qof kale inaan ka dhigaysaa ma jecla nebi maxamed baa leh calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi saxaabigii faqara'atu nisaa suuratu nisaan bilaab xataa balaqtu aan ka gaadhay fa kayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida aayadda cajaa'ibka qaala wuxuu yidhi kufa joog marka jooji ow amsik ka hayso halkaa ku jooji fara'aytu caynayhi nabiga labadiisa indhood baan arkay tadrifaan iyagoo shumayaan tadrifaana xaalay shumayaan labada indhood nabiga ilmaynay aayaddaa macnaheeda iyo cajaa'ibta iyo markhaantiga qiyaamada marka la isdul keeno ummad kasta mid markhaantiga la keeno nebi maxamedna la keeno caleyhi salaatu wasalaam marka cabdullaahi ibni mascuud ayaa nebiga qur-aan ku dul akhriyey suuraddaasuu weliba ku dul akhriyey suurat nisa can anasin radi allahu canhu an nabiy sala allahu alay wasalam qaala liubay ibni kacb baa nebigu ku yidhi in allaha amaranii ilaahay wuxuu amray an aqra'a caleyka inaan adiga kugu dul akhriyo ubay ah lam yakun liladiina kafaruu suuradda la dhaho qaala wuxuu yidhi ubay wasamaanii laka ilaahay miyaa ii kaa magacaabay neb allow ma nin ummadaada ka mida un baa lagu yidhi mise ubay anaa magacayga la sheeg qaala wuxuu yidhi nacam haa magacaada la ii sheeg qaala wuxuu yidhi fabakaa waa oy ubay waa oy rawaahu muslim tirmidi wallah wuxuu la ooyaya ilaahayba hadduu ubay magaciisa sheegay intaasuu la ooyay ama yaxyax iyo faraxa marka dadka qur-aanka aad u yaqaan in laga dhegaysto qofka dhegaysanayana khushuuc iyo aamus la yimaado iyo macnaha ku tafakura ayaa la doonaya waxa weeyaan tanzilu sakiina sakiina iyo xasilooni baa soo degta liqaari lqur'aan waka qofka qaraanka akrinaya tanazalu sakiina sakiina lagu soo duldejiyaa ama sakiinaaba soo degta qofka qur-aanka akrinaya kusoo degsa dartiina way usoo degaysa can ilbaraa'i radia allahu canhu qaala wuxuu kaana rajulun nin baa ahaa yaqra'u kii akhriyay suurata alkaafi suuradda la yidhahdo wa cindahuna farasun baa ahaa marbuudun la xiray bishanadayni dabar laba dabar lagu xiray faras la dabray fatahashadhu waxaa dabooshay saxaabatun daruur baa ku soo dhowaatay faraska fajacalad waxay gudagashay taduuru inay wareegaysa faraska watadnu soo dhowaanayso daruurtiina faraskiina daruurtaa soo haraysa oo ka cararaya waxa weeyaan taduuru fajacala daruurtii waxay gala gashay taduuru wa tadnu inay wareegayso soo dhowaanayso daruurtii baa soo dhowaanayso wajacala farasuna wuxuu gudagalay yanfiru minhaa inuu ka cararayo falama asbaxa hadduu waa berisay ata nabiya ninkan habeen buu qur-aan iska akrinaya suuratulkaafi baa akrinaya daruuraha soo dhowaaday faraskii baa daruurihii ka cararaya nebigu u tegay subxi calayhi salatu wasalaam fadakara daalika lahu arrintii dhacdo u sheegay nebigu faqaala wuxuu yidhi tilka asakiina taasi waa xasilooni asakiina wey tanazalat lilqur'aani qur-aanka dartii bu usoo degtay rawaahu sheekhaan watirmidiy ninka qur-aanka akrinaya waxaa lagu sheegay usayd bin xudayrin oo ah marka sakiinadu waa wax ilaahay abuurayo dumaaniina iyo naxariis iyo raxmad wadata malaa'ig la socoto qalbigaa saafi noqonaya nuuraya xasilaya qur-aankaa dartii usoo degtay nasalu llaha allaan weydiisanayna asakiinata xasilooni iyo walhidaayata hanuun aamin ilaah wallahu subxana wa tacala aclam